dalka sacuudigana kumanaan kun oo xujaaya ayaa maanta waxay taagan yihiin isuguna soo urureen banka carafa halkaas oo ay ku ducaysanayaan kuna dalbanayaan cafis dadkaasi haddaba taagan banka carafa ayaa waxaa ka mid a dhaqan guuro warsame oo ka mida soomaalida ka tagtay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka caashi ibraahim caashicuud ayaa khadka telefoon kula xiriirtay iyada iyo dhowr qof oo kalena wareystay waxaana ugu horreyn ay weydiisay dareenkoodu siduu yahay caashacuudey wax laga sheekayn karo iyo wax la koobi karo midna maahan dareenkayga iyo dadka dareenkooda wax la xisaabi karo ma ahan qof maarata xataa joogaa kama sheekayn karo qofaan joogin in looga sheekay iskaba daayo marka dadku shaxuurtooda aad iyo aad bay ukacsan tahay rayraynteeda aad bay ukacsan tahay koox koox baa meel loo dhooban yahay waa la wada dhar cad yahay qoraxdu maxay maraysaa meel aan laga sheekayn karin marka koox walba meel bay taagan tahay gacmahay kor taagaysaa ilaahay bay baryaayaan waa la duceysanaa wax laga sheekayn karo ma ahan arrin maaragtay ilaahay maaragtay oo nagu marnaysay oo cajaa'ib leh oo la heli karin oo qof nasiibla un baa yimaada ma garat aad iyo aad aad iyo aad marka qoraxdu aad bay ukulushahay miyaa maanta oo la taagan yahay banka caraf qoraxdu aad iyo aad kulayl ma ahane waxaan kule wax laga sheekayn kara maahan kulayl dadka waa wadada dadka waxaad mooda roob inuu ku daayo dadku kulligiis waa isla tifaa waxaas waa waa dhidid ka socda shalay iyo xaggee lasoo maray waxaa lasoo maray xalay waxaan kusoo hoyanay meel la yidhaha mina hadda caawa bacdalmacri baan ka cab caraabaynaa waxaan tegaynaa meel la yidhaahdo musalafo meel la yidhaha aan tegaynaa aan caawa ku hoyanaynaa oo ayadana sidaas oo kale banaan cidlaa ah banaan waaye oo maarata aan geed lahayn insha allahu berri haddii alla idmo sabdiga oo iida tahay kubrigii koobaadaa la tuuraya dhagaxii koobaadaan tuuranayna haddii alla nagu simo minaan kusoo noqonaynaa meeshaasaan saddex habeen joogaynaa saddexaas beri saddex waxaa la tuuranaya dhagaxaa la tuuranaa kabacdina waxaa lagu noqonayaa jiddo iyo hudheeladian ku laabanayna haddii alla idmo marka dad idiin sharaxa meel kastoo la marayo iyo muhiimadda ay leedahay ma idinla socdaan ha ha ha ilaahay baa weyne culimo waaweyn baa nala socota oo mushaaqiyo ah nala socota oo in yarba maaragtay maxaadarada iyo wacdiga iyo maaragtay sharciyada iyo waxa la maraa iyo waxa jebinaa iyo waxa saca iyo kulli noo kala sheegaysaa nala socota waxaad ka warantaa banka carafo hadda la taagan yahay mashaa'iqda maxay idinkugu sheegeen mashaa'iqdu waxay noogu sheegeen xajku inuu maanta yahay xaj jimcaad inuu yahay inuu xad xadadka midka ugu fadliga badan oo jimcuhu yahay in maaragtay dadka maanta yimid ay dad nasiib laleeyihiin in maxaa tidahday ilaahay maaragtay ummadaanu ay tahay dayuufuraxmaan ummadda waa waxa la yidhahda dayuufuraxmaan waaye ummadda waa ilaahay maaragtay martidiis aan nahay martidii ilaahay baan nahay ilaahayna waana soo dhaweynaa baryadana waa naga aqbalaa sidaas maaragtay ku ducaystaa la yidhahdaa sidaas maaragtay eqaasna u duceysta qof qofna u duceysta jamacna u duceysta taasay culimaduna dhahaan insha allahu inta naga maqanna waa u duceynaa kulligiin adinkana waa idinku daraynaa hadda maaragtay caashicuuday adiga iyo asxaabtaada iyo maala cabdicasiis waa idinku daraynaa ducada ilaahay ha idiin aqbalo inaad xajka timaadaana allah idiin kaso insha allahu ilaahay idankiis maamo dhaqan aad baad umahadsan tahay xajkiinana allah idiin aqbalo aamiin aamiin aamiin idinkana maaragtay khayr allah idin siiya haddaad hadda rabta asxaab kale inaan kuu dhiibana waa kuu dhiibaya waad ii dhiibi kartaa qofka kuugu dhow waa kuu dhiibaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullah yaa ila hadlaaya waa islaan oo la yidhaahdo xabiibo cumar aniga nayaan bulistan kasoo xajiyey dad isla socdaan nahay oo isla xiriira oo jamaaco isla ah oo mashaayiiq waaweynna wataan waxaad markaa iiga warantaa bal dareenkaaga ka waran maantood banka carafo taagan tahay ma markii kuugu horreysa sidaadaba aad xajka ilaahay kuu kaso maya maya aniga iguma horreysa wax badan baa ilaahay ikeenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa maaragta waan aqaanaa xajka haddana ilaahay baa ikeenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku shukrinaynaa nimcaduna siiyey marka waa nimcada muslimiinta ilaahay ku galladaysay ayagoon maaragta kala midab ah oo dowladas aqoon oo dawlado kale ka kala yimid oo dawlad kasta oo adduunka joogta ka yimid baa la iskugu yimid maanta xadku dadku waa badan yahay maaragta ilaa saddex milyan iyo ka badan baa lagu qiyaasahayaa baa la yidhi aad buu u badan yahay xadkuna waa xad jimce xadka jimcaha wuxuu masal la yahay baa la yidhi toddoba xad camal wuu u dhigmaa wuu fadli badan yahay marka fadligiisa ilaahay inuu muslimiinta dhan ku koriyo ayaan jecelnahay ilaahay ha gaarsiiyo waan u ducaynaynaa muslimiinta dhan meelay joogaan ilaahay nabadgelyo iyo khayr iyo waxay rabaan oo maaragta baraara mid adduunya mid aakhiraba allah siiyo annaguna waa ducaysanaynaa ilaahay annagana meesha saxa hana haleelsiiyo oo hanaga aqbalo walaalaheena kuwii dhintana allah u dembi dhaafo kuwa noolna baraka allaha siiyo waddankeena annaga soomaalimaan nahay waa u ducaynaa ilaahay khayr ha siiyo ilaahay sharta ha ka dhex saaro jacaylkii iyo naxariistii iyo walaalihii isjeclaa ilaahay ha ku soo celiyo waa waxaan tahay jecelnahay dad waayeelaha nahay waddankeena inaan imaano waa tahay aad baad u mahadsantaha adiga dareenkaaga gaarkaa ka waran maantood banka aniga carafo taagan dareenkayga tahay aad buu u fiican yahay aad anoo jannadii gala camal bay iila tahay maanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullah yaa ila hadlaya caasha walaala waa nin layaa mahad cabdulaahi kulmiye bunaysto ku magac dheeri bunaystoo ku salaamaya banka carafaa taagan taha maasha allah dareenkaaga ka waran nacam walaala alxamdulilah maasha allahu dareenkayga aad iyo aad buu wanaagsan yahay ilahay raxmadiisa iyo dembi dhaafkiisaan ilaahay su-aalanayna ilahay una aqbala waan rajeynaynaa ilahay dembigii meeshaan alla namid inuu naga dhaafaan rajeynayna ma garan amiin een, xaggee ka soo xajida walaala aniga majmuucaan hogaaminayaa ee, la yidhaahdo arrawda travel and tour waxaan kasoo xajiyey maraykankaan kasoo kaxeeyey dad ilaa iyo boqol qof ku dhowgaan hogaaminaya maasha allah marka een, dadkaasoo dhan adaa ka wakiila oo muxrimkoodii nacam walaale anaga ka wakiila insha allahu tacaala acmaashooda iyo eh, meelihii loo baahnaa in la geeyo iyo sidii acmaashoodii u ansaxi lahay culamo badanna way nala socotaay oo caan ah oo xaggii diinta dadka insha allahu tacaala ka hanuuninayo o u sheegay salaada casar baynu sugaynaa aba casar iyo jamc waa tukanay salaadii duhur iyo casar waan isku jamcinay laakiin haddii ilaahay yidhaahdo sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaatayba markii maqribka la gaaro oo qoraxda ay dhacdo baan waxaynu aadi doonaa insha allahu tacaala musdalifa haddii ilaahay yidhaahdo halkaasaan caawa ku baryi doonaa Een, berrina waxaan u gadoomi doonaa xagga iyo jamaraadka insha allahu tacaala jamratlxaqa baanu furan doonaa acmaal aad u fara badan baan berrita qaban doonaa haddii ilahay yidhaahdo musdalifa ugu soo horreysa tegi doontaan maxaa laga qabanayaa musdalifa waxaa laga qabanaya waa lagu ducaysanayaa waa lagu baryayaa in lagu baryayo habeenkaa la jooga ayaa sunna ah sida nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaatay Een, markii la gaaro xilliga dhexe oo hameenkii labaiyo tobanka wixii ka dambeeyana tabarta yar waxaa sunna ah in ayaga horey loo kaxeeyo oo ay dhagaxa sii tuurtaan jimratulcaqaba dadka kale oo ah xoog galowna ay joogaan ayagu ilaa ay subxiga ay ku tukadaan oo halkaas salaadaas waxay ku tukadaan insha allah kuwaasina waxay ahaayeen xujaayo gudanaya waajibaadka xajka oo dareenkooda ugu warramayay caashi ibraahim caashicuud halkaad nagala socotaana dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington